الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن اتيانها سعيا أذاكني باب استحباب اتيان الصلاة صلاة دائمات كذا أنا وموضع دي ميش دي لبي ما دا صنع نمت كأي صنعتهاي يوقار دقنان وسكينة حسلوني والروح مركا ويمن أيوه salaadii uu imanayo inuu si degan oo xasiloon uu kuba yimaado taa faritaankii la farayay taasi tajidaysan ay tahay buu baabkeedii yahay iyo wanahyi nahintii la iskaba nahiyayey can ityaaniha wa can ityaani salaati salaadii in la yimaado se masaajidkii iyo markii dee uu ruuxu salaadii usoo qastay uu doonayo salaadii inuu tukado sacyan orod iyo harwalo ama taas laguba yimaado adigu deg deg lagu yimaado uun wixii aan socodka caadiga ahayn un socodkii caadiga aan ahayn taas buu nahinteediina ayuu baabkeedii yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وزhayr بn xrb qaluu xadaثna sufyaan بn cuyaynata عan الزhriy عan sacيidi عan abi hurayrata عan الnabiyi slى الlahu عalayhi waslm قال وxdثnي محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح قال وxdثnي حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا بن وهب أخبر قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أbا هريرة qال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يquل xadiidku laftigiisu waa ka imika inoo bilaabmaya xagga sanadkuna waa dadkii kitaabkeenan kuba badnaa adigu في الغاaلب waxaana jirta un xadiidku زهri ba أsaniidan iyo uu inoo soo aroori urur arooriyeyna ay ku kulmayaan lakiin dariiqa koobaad سفyaan بن عuyeyna عan الزهري suri wuxuu ka warinayaa xadiidka saciid ibn musayib can abi hurayrata asxaabigu abu hurayrawne dariiqa labaad ee muslim sheekiisu moxamed ibnu jacfar ibnu ziyaad yahay ama zuhri tilmiidkiisu ibraahim ibnu sacad yahayna saciid waxaa la socda abu salama la socda labadoodna abu hurayrun bay kaba wada warinayaan dariiqa saddexaad ee uu zuhri yunus ulayri kaba warinayana abu salama keli ahaantii markaa adigu waxa weeyaan un xadiidka waxaa ka wariyey abu hurayre abu salama iyo saciid labadoodabana waxaa ka wada maqlay zuhri ee zuhri baa kolna uu wada sheegi jiray oo waa israacinayey kolna midkood buu ku gaabsanayey marka asxaabtii iyo xertii kala dunayd ee zuhri ayaa minba si uu zuhri xadiidka uga maqlay ayuu inoo soo naqliyey arrinkuna waa intaasun zuhri baa kolna sheekhadiisa dhammaynayey kolna midkood ku gaabsanayey ee meeshii labadoodu way wada socdaan abu hurayrena xadiidka way ka wada warinayaan markaa wuxuu uhi aba hurayra samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu waxaan maqlay rasuulkii ilaahay xaaluu ku qowlayo idaa uqiimat haddii la aqiimo asalaatu salaada ama marka la aqiimo salaada falaa ta'tuuhaa salaadii ha imanina tascawna xaala ordaysaan oo idinkoo dee degdegaya oon si caadiya u socon ha imanina markaa gocdayntii orodkii tallaabada aada loo xoojiyo waa sacyigii waqtuhaa yimaada salaada waa mawdiceed iyo halkaa lagu tukanayo ee doonaysa inaa ku tukataan tamshuuna xaal aad tihiin kuwa soconaya socod deganaan iyo xasilooni ay ku dheehan tahay wacalaykum waxaad laazimtaan asakiinata xasilooni ama wacalaykum korkiina waxaa ah asakiinatu xasilooni oo marka aad soconaysaan ee xaggii salaada u soconaysaan dee waxa inoo soo socda ruuxu salaad baabu markaaba ku jira macnaa ruux salaad tukanayuu la xukum yahay saa daraaddeed degenaan iyo xasilooni idinku markaa taa laazima ama taas dee waxa weeyaan ku yimaada kole labada icraabadan yar kale icraabayna calaykum haddaan ismu ficil ka dhigno bimacnaa ilzamu iyada markaa sakiinata waan nasbinaynaa oo mafcuulkii ismu ficilkaas buu noqon ismu ficil amara weeye calayka waxaad laazimta calaykum anfusakum ta qur'aankaba markaa asakiinata dee waa mafcuul bihi oo wacalaykum waxaad laazimtaan asakiinati xasiloonin haddaan calaykum tan jara majruurkeedii u dayno asakiinatu mubtada muakharay noqon calaykumna khabarkii oo soo taqadumay taasi markaa waxay keenaysaa asakiinatu inay marfuuc noqoto oo de aan ibtida ahaan ku rafcino oo calaykum korkiina waxaa ah asakiinatu xasilooni ah xasiloonaataan macnuhu kolley waa isugu keen mid markaa rasuulku wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh famaa adraktum wixii aad soo gaadhaan waaba jamacii wixii imaan baaba dee dadkii tukinaya idinkuna waa jamacaad ka qayb gelaysaan wixii a haleesheen ee soo gaadhaan fasalluu markaa la tukada imaamkii wamaa faatakum wixii idinka tegayna ee laydinkala horeeyeyna fa atimuu marka imaamku salaadiisa dhamaysto ama dadka idinka horeeyey idinku taam yeela oo markaa salaadiinii iska dhamaysta bal xadiidka duruqdiisa kalena waan israacinayaa si aynu in yarun ugu yar joogsano masaa'ilkiisa xadaثna yaحyى بن أyuب وqtaybaة بن سacيid وبن xujr عan iسmaaعيiل بn jaعفr qaala بن أyuba xadaثna iسmaaعيilu macnaa saddexdooduba ismaaعيil بn jaعفar bay ka wada warinayaan cibaaradii ama siiqadii yaحyى بn أyuba waxay ahayd xadaثna ismaaعيilu markaa kuwa kale way ka dunaayeen xadaثna ismaaعيil way kaga dunaayeen qaala أخbarnي العlاw عan أbيه عan أbي هuraيرaةa أنa رasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وaسلم qaala wuxuu yihi إdaa صawiba haddii la aqiimo waa idaa uqiimatii aan soo maray oo kale saaba yasuubu macnaa rajaca yarjicu weeye oo markaa macnuhuna waa de waxaa dib loogu laabmayaa aadaanka dhawaaqiisii oo kaleo kaba yar iyo alfaadidiisii ayaa dib loogu laabmayaa macnuhu idaa uqiimat iqaamadii waa taswiib lagu magacaabay waa yeedhid salaadii la isugu yeedhayo intii aadaankii la isugu yeedhay dabadeed oo waa laaba lagu laabmayo iclaamkii ama yeedhidii falaa ta'tuuha imanina salaadii walxaal antum idinku tascawna aa ordaysaan wa'tuuha yimaada wacalaykum sakiinatu iyaday xasilooni iyo deganaani korkiina tahay famaa adragtum wixii aad soo gaadhaan ee haddee imaamkaa iyo aad ku soo gaadhaan fasalluu tukada iyaga macood wamaa faatakum wixii idin dhaafa ee idinka tagee la idinkala horeeyana faatimu taam yeela fa ina axadakum axadka idinka idinka midi waa sababta uu rasuulku inooga nahiyey inagoo ordayna inaan salaadiiba nimaadno ee arrintanaa jirta weeyaano fa ina axadakum axadkiin idaa kaana hadduu yahay yacmidu mid u qasaya ila salaate oo waxa gurigiisa ka soo saaray ama meeshii kaluu joogayba ay tahay salaad aada soo tukatid saa uu soo baxo fa huwa fii salaatin salaad buu ku jiraa salaad buu ku sugan yahay xukun salaadeed buu leeyahay oo ajrigii iyo sabaabkii salaaduna waa u socdaa dee markuu waa socodkiisiiba markuu masjidka soo gaadhana intaa uu sugayo salaad intaa waxaan ku hayo masjidka ay tahay salaada aad tukatidna isna ajrigii salaadeed waa u socdaayo ruux tukanaya weeye saa daraaddeed waxaa la soo degdegtaan ma jirto ee aadaabtii ay ilaalin lahaydeen marka salaada ku jirtaan marka usoo socotaanna ilaaliya xadaثna mحamed بn rafic qaala xadaثna cabdالraزaaq qaala xadaثna macmar عن hmام بن منبه قال أنه قال هذا mا xdثna waa xadيiثka iyo أxاadiiثan markaa sheegayo ee صaحيifadiisii ku sugnayd wey mا xdثna أbو هurيرaةa عن رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فذakra wuxuu sheegay hmام أxاadiiثa minها waxaa axaadiidta kaa mid ahayd isagoo abu hurayre ka soo naqinaya inuu yidhi waqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yidhi idaa nuudiya haddii la dhawaaqo lisalaati salaadii loo dhawaaqo oo idinkina haddee salaadii dadkii loo lagu dhawaaqayey loogu yeedhay baa tiinaha timaadaan meeshii salaada lagu tukanayey fa'tuuhaa yimaada salaadii walxaal antum idinku tamshuuna socod caadiya degan aad soconaysaan wacalaykum asakiinata waxaa laasimtaan xasilooni ama wacalaykum asakiinatu famaa adragtum wixii aad soo gaadhaan fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idinka tagana fati faatimu taamyeela markaa dee imaamku salaadiisa dhamaysto dariiqan baa xadiidka duruqdiisii inooga harhsan oo dee markaa waa xadiidka abu hurayre markaan eegno xadiid kale inoo dambeeya qaabkeen wuxuu uhi markaa muslim xadaثana qtaybaة بn saعيidi qaala xadaثana الfudayl yaعni bna ciyaadi can hishaami xa hishaamkuyeyna uu inoo soo socdaa qaala muslim baa wuxuu uhi waxadaثanii زuhayr bnu xarbi wlafdu lahu lafdiga soo socday lafdigii زuhayr qال xadaثna ismaaعiil بn ibrahima qala xadaثana hishaam bnu xasaana waa ninkan hishaamkii horeba ee in badanna waan soo aragnay maxamed ibnu sirin asxaabtiisii iyo xertiisiina waxaaba la yidhah waaba ninka ugu itqaan badan ama dadka ugu itqaan badan axaadiida moxamed ayuu kaba mid yahay can moxamed ibni sirin can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi idaa thubiba marka la aqiimo bisalaati salaadii oo waatan antasiibka waa iqaamadii soo nidhi iqaamadii aad maqashaan dee hadday ka horeyso weli la aqiimina min baabi awla way noqon kol haddii iyadood aqiimidii maqlayso oy dhici karto salaadii in wax lagaala horeeyo lagu leeyay si degan usoo soco aqaymitaanka horteedna waqtigaad salaadiiba ka wada gaadhaysana min baabi awla weeye falaa yasca yaanu sacyin ilayha waa xaggaa u ordin weeye ilayha ila salaati axadukum axadkiin walaakin liyamshi ha socdo walxaal calayhi korkiisa sakiinatu xasilooniya walwaqaaru deganaan ay korkiisa yihiin marka ruuxa caynkaasow salli tuko ma adragta waxa aad soo gaadhay markaa tuko waqdi qalee ama gudo un weeyo taam yeelsan markii hore kusoo aragnay ma sabaqaka wixii kaa horeeyeyna qadee ama gudo uqdiisi waan israacnay kolle macnihiisna waa inoo cad yahay bal waxaana xadiidku yahay in intii tarjamadaba inoogu baabaysnayd amar farid rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyhna farayo markaa salaada aan imanayno si degan oo xasiloon inaan usoo soconno bal marka xagga marka la eego idaa uqiimat iyo idaa suwiba iyo soo noqnoqodkooduna tu inoo faa'iideynayaa waxa weeye ruuxii kol haddii loo diiday inuu salaadii orod ku yimaado ama degdeg ku yimaado isagoo la aqiimay salaadii la aqiimay iyadooy suurtagal tahay ama ruuxan degdegayaa uu seeyey waxbaa lagala horeyn oo waxbaaba ku dhaafi intaan iqaamitaanka ama aqiimitaanka la gaadhina arinku uu kasii adkaanayaa xagga marka la eego nahyiga iyo faritaanka la isfarayo mashi caadiya uun marka la eego qabla aliqaama kale rasuulka ilaahayna sababta waa inoo caddeeyey oo wuxuu ihi faina axadakum ida kaana yacmidu ilى الsalaati fahuwa fii salaatin kol hadduu ruuxu soo qastayuu salaad usoo socdo haddii la aqiimo haddii salaadii lagu jiro haddaan weli aqiimitaanki gaadhinba xaaladiisu tan weeye ruux salaad ku jira weeye oo walow dee wixii salaad burin jiray uu isagii maka wax salaad ka jabaysa aanay jirin laakiin ajrigii iyo sawaabkii salaadeed baa u socda kol hadday taa tahayna markaa inuu dee xaaladan ilaaliyo sakiinadii iyo waqaarkii weeye xagga marka la eegaha sakiin iyo alwaqaar kolley waxay inta badan yidhaahaanba ama culimada qaar ay yidhaahaan waa isla macno un waa xasilooni iyo deganaan aimada qaarkoodna waxay sheegaan waa se nawowino soo noqonaya farqibaa u dhaxeeya ay yidhaahaanoo kal haddii la israaciyey sakiinaduna waa deganaantii xagga marka la eego xarakaadka inuu cabaf iyo xarako kala duwan iyo dhaqdhaqaaq badan uu iskaba ilaaliyo dee socodkii wixii ugu baahnaa wooyaan waqaarkuna waa xagga hay-adoo ishiyo uu laabo codkiisi hoosuu dhigo dariiqiisa uu marayo irtifaadka iyo waxaa kolba gees inuu dayiyo waxyaalaha iska ilaaliyo dee markaa dariiqiisii uu socdo ayaa waqaarkuna waa xaggii hay-ada dee tan kalena waa xarakaadka iyo ta'anigeeda calaa kulli xaalin ruuxi baa la amrayaa inuu si degan xasiloon uuba socdo arrinka halkan falaa ta'tuuha tascawnana kollay sacyigan waxaan idhi waa in wixii aan socodkii caadiga ahaynba waa sacyiga imika halkan madmuumka ama laysu diidayo salaadan dee la tegayaana salaadii jumcada iyo ta kalena waa isku mid ilaahayna subxaana watacaala qur-aanka wuxuu inagu amray salaada jumco markay noqoto fascaw ilaa dikri illah taas halkana waa tan aan leenahay salaad jumco iyo keyrkeed waa isku mid oo waxaa la doonayaa si degan in laguba socdo bal markaa waxa weeyaan labadan tanaafi kama dhexeeyo sacyigan fascaw ilaa dikrillaahi macnaa xaggiisa u kaca weeyaan waa dahaabkii iyo tegidii la tegayey maaha un in waxa weeye orda taa lama lahay laakiin waa kol haddii adee aadaankaa maqashaan hawlihii kalena daaya xaggeediina uba kace laakiin ruuxa jumcada tegayana waxaa la farayaa un sida dee salaadaha kaleba si degan inuu u socdo bas waa macnaha laakiin bal arrinka iyadana xadiidka inooguba sugan lafdiguna uu inagu soo noqnoqday meelana farqi u dhexeeya waxa weeye famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimu halka ugu dambaysabaa ahayd waqdi maa sabaqaka macnuhu marka waxa weeye ruuxu si caadi u soconaya salaadiisa wixii lagala horeeyey wixii kolba uu soo gaadho ayuu la tukanayaa dee waana inoo dambaysaayo ajrigii iyo fadligii jamaacada waa haleelayaa bal taas walow qadarkee lagu haleelayaa taasi aynoo iman laakiin intaynaan qadarkaaba soo gaadhin ruuxu kol hadduu salaadii u soo baxo jamci aada soo tukatid uu lahaa ee haddii uu bal matalan jamacii soo wada gaadhana ajrigii jamaacada waa leeyahay hadduu in salaadii ka mida kusoo gaadhana ajrigii waa yeelanayaa haddii ruuxu uu soo baxay salaada gaadh buu lahaa markii uu soo baxuu masjidkii yimi baaba laga horbaxay jamac kale haddaanu daydayadna ajrigii jamaacadoo dhanna waa leeya kol hadduu taa usoo baxay oo laga hor salaamo naqsaday keli hadduu ku tukadana ajrigii jamaacadu way u dhan tahayo abu da-uud iyo ayaaba dee wariyey xadiidkaasa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh ruuxu haddii dee uu yimaado oo uu yimaado iyadoo laga baxay iyadana fadli ilaahi weye waayo waxaa la eegaya qasadkiisan niyadiisan wuxuu usoo baxay jamaca tukatid la tukatid buu usoo baxay waatana waa laga horbaxay ajrigii jamaacadii ruuxaasna fadligii waa leeyahay rasuulkaana salamaha istinbaad iyo taa rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu caleyh taa asxaabu sunana bacdigood si abu da-uud iyo xadiidkeeda way inoo wariyeen walaaia markaad jirteen ku yar khatimaya kalaamkii waxa weeye cibaaradan ah wixii aad soo gaadhaan tukada wixii idin dhaafayna taam yeela ayaa waxa ay dee jumhuur culamaana qowlkood weeye xadiidkan cibaaradan faatimuuna ay u daliishadeen waa salafiya khalafka jumhuurkoodi waana jamaacadii culimadii bal marka la eego mucdamkoodii ruuxii salaadii waxay sii dhaafeen ama masbuuqee wax lagala horeeyey intan kolba uu soo gaadho imaamkii la tukanayo walow imaamka salaadiisa qeybtii dambe ay tahay isaga waa salaadiisa intii hore weeye waa awalu salaatii wuxuu tukanaya masalan waaba cishaayigan imaka aan ka baxnoo kale laba ragcadood baa laga sii hor tukaday labuu soo gaadhay labadani imaamka marka la eego waa aakhira salaati isaga waxay noqonayaan awala salaati markuu imaamku ka baxana imaamku markuu ka baxana waxaan uu la imanayaa waa aakhira salaati waa say jamaahiir alculamaa qabaan cibaaradana inoo keenayso faatimu taam yeela oo ujeedadu wixii idin harsanaa uu buuxiyo waa wixaa intii baqiyadii wey abu xaniifa taas iyo daa'ifo culimada kamida kolley malikna labada qowlba waa laga soo naqliya laba qowle bal daa'ifo culimada kamid oo abu xaniifiya kamidiin baa cagsiya oo ruuxii masbuuqa waxay ka dhigaan kol hadduu imaamka salaadiisii qeybtii dambe ay tahay isaguna intanuu imaamka la tukaday waa aakhira salaati hadhow waxa uu la imanayaana waa awala salaati maxaa khilaafkaa ka ratibmaya waxaa ka ratibmaya haddaan idhaahno intani waa awalu salaatihi waxa dambena waa akhiru salaatihi laba ragcadoodna lasii dhaafay salaadina waa salaadan gees waaba jahri qira'a baa lala jahrayay dhinac kale labada ragcadood haddaynan qowl dee xadiidkii abu saciid aan iskaba dhigno aynu soo maray labada ragcadood hore suuro ayaa raacaysay kol haddaan idhaahno waa salaadiisa awalkeedii labadii rag intan uu tukanayo imaamkii la tukaday labada ragcadood ee uu la tukaday waa salaad labada dambe uhadhsan lama jahrayo ine waa salaadiisa dhammaadkeedii suuraddiina ma akriyayo salaadiisa dhammaadkeed wey laakiin haddaan cagsino sida abu xaniifa iyo daifa ay dhahaan oy leeyihiin iyagoo xadiidka dambe eegaya waqdi maa sabaqat wixii kaa horeeye qalee eeg wixii lagaala horeeye qalee ay noqoto waxay noqonaysaa labada dambe ee uu hadda imaamkii markuu ka baxay u kacay markaan idhaahno waa awalu salaatihi jahrigii meeshii buu imanaya lala jahrayeyna waa awalu salaatihi suuraddii faatixada dabadeed la aqriyayna way imanaysaa waa markaa laakiin bal jamaahiir alculamaa waxay leeyihin lafdiga badani faatimu weeye saa daraaddeedna lafdigan alqada in lagu fasiro wax hore oo aad istidraag kulaba imanayso kolley waxaa la arkaa isilaax xaadisa inuu yahay alqada in badan wuxuu yimaadaa bay leeyihin bimacna aladaa iyo bimacna alficli oo kale faidaa qadaytum manaasikakum markay gudataan manaasigtiini faidaa qudiyat isalaatu salaaddii marka la dhameeyo un weeye oo markaa alqada bimacna alficli iyo bimacna aladaa buu yimaadaa marka cibaaradan ah waqdi maa sabaqat macnuu maaha wax hore oo ku dhaafay qadeeye gudo weeye wixii ku hadsanaayo waa san faatimudan bal markaa taas weeye khilaafkana waxyaalaha ka ratimaya umuurahaasuu noqonaya oo umuurahaas ah xagga ama aqwaashiiyo afcaashiiba taasaa kaba ratimaysa waa awalu salaati akhiru salaati bal intii aan odhan inoogu sugnayd intaa wey xadaثnي اسحاq بن منصور qال أخبرnا محمد بن المبارك الsوري قال xadثnا معاaوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتاadة أن أbاه aabه abا qتاadة ayaa أخبرaه u waramay عبداللahi oo ninkiisa u waramay wuxuu u waramay qaaل wuxuu yihi بينmaa وqت نحن anagu نصلي aan tukanayno مع رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi maciisa fasamca wuxuu maqlay jalabة aswاat waa aswaat mkhtalidaa waa jaanqaadkii sanqadhii socodkii istiعjaalkii iyo malahadalkii iyo wixii xarakaadka o dhan iyo waxyaalihii ka dhashay sanqadheedii oo dee taas ayuu maqlay rasuulka ilaahay faqaala wuxuu yihi markuu salaadii ka baxay weeye ee dad baa dee soo degdegayey ka gaadh bay israahiin ama dee san imika dadkeenuba ay tay rukuucda ka gaadho ay soo ordayaan taas oo kale oo dhici kartana dadka qaarkood marka ay sii rukuucayaan bay imaamku inuu soo tooso ragcaddaasi iyadoonay u jirin haddana uu tirsado deg degana taasay kaba dhalanaysaa dee waana deg degiina guud ahaan waatan la diiday wixii aada soo gaadho waa sax wixii kalena dib u taabyeelun baabay de waa taa xadiidku haddaba saasuu maqlay jalabada waa isticjaalkii dadka xarakadii ka dhalatay jaanqaadkood iyo wixii kale aswaadeedi iyo sanqadheedii buu maqlay faqaala wuxuu yihi maa sha'nukum war xaaladiinu maxay tahay waa maxay sanqadhan iyo jaan waxaan maqliya aswaadaas qaala waxay dhahdeen istacjalna ila salaati waxaan usoo degdegnay salaadii baanu usoo degdegnay qaala wuxuu uhi falaa tafcalu arrinkaa ha samaynina ha soo degdegina falaa tafcalu idaa ataytum salaata salaada marka aad timaadaan macnaa dee idinku a maxalkeedii weeye facalaykum sakiinata ama facalaykum sakiinata waxaa korkiina ama ad laazimtaanba xasilooni iyo deganaan si caadiya usoo socda iyadoo bal matalan taas wixii aada soo gaadho unbaad la tukan ee si caadiya oo degan usoo socdo ha soo degdegina famaa adragtum markaa wixii aada soo gaadhaan fasalluu tukada wamaa sabaqakum wixii idinka horeeyeyna faatimuu marka dambe uun u kacoo taab yeela laakiin ha degdegina si caadiya oo kolley had iyo goor isticjaalkaasna khaasatan marka rukuuc lagu soo degdegayo ee ruuxa ama isagoo safkii gaadhinu iskaba rukuucaya ama isagoo neeftuna hayso bal taasoo laga yaabaa imaamkina inu soo toosay khatarteeday leedahay oo xagga salaadiisiiba iyadoon rukuucdani u tirsanayn inuu bal matalan taas ay waxa weeyaan rukuucda utirsanayn uu haddana tirsado ay dee salaadiisuba kusoo dhacdo ina waa halku ragcad dhame ay ka go-do salaad markaa jirtana ma noqonayso bal markaa taasi waa in si degan oo xasiloon loo soo socdo markaa wixii lasoo gaadhayna taas laguma xidho bal kalley waa tan de waa laga yaaba halkan masaladiin ah maxaa lagu soo gaari karaa rukuuci walow de waxyaala ay inoo dambeeyaan taas iyo inay barhkood halkan kuwa baxsiyaan lakiin xadiidkii abubakrata eeisagoo dee safkii aan soo gaadhin intuu rukuucay rukuucda ka gaadh oo kale zaadaka allahu xirsan markaasoo uu ku yihi de lakiin ha u laabin xadiidka kitaabkeena inooguma sugno kale masaladaas markaa janibkan way kaga maqnanaysaa lakiin de masalo iska muhimana ay tahay maxaa lagu haleeli karaa salaadiya ma rukuucda ma lagu haleeli kara mise laguma haleeli kara de jamahir اculama lagu haleelayaa bay leeyihin lakiin maha masaladu masalo itifaaqa masalo ijmaacana maaha dee dawaaif culimada kamid oo akaabir culimada kama midi ayaaba le rukuucdan keliya mujarad oo qiraadii ay ku dhaaftay laguma haleelaye bal markaa kaladii taasna ay jirto deg deg un rukuucdii lagu degdego oonad hubsan inaad hagaag ugu gaadhay kolley khatarteeday leedahay fama adragtum faصaluu wama sabaqakum faatimu وxadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna mucaawiyaة bnu hishaami qala xadaثna shayban bhada isnaadi isnaadku waa yaxya bnu kaثiir iyo intii ka dambeysay weeye taas baa horta ujeedadu ay tahay lakiin halkan de muslim kolley sidii aan uga baranayna qaaliban tani maaha isaga iyo kayrkiiba ay tan odhan jireen oo halka dee marka ay sanadku uu marka dambe wuxuu ixaaleynayo la isugu imanayuu gaari jiray markii hore shaybaanna marka hore xadiidkii hore riwaayo kumuu sanadkii hore kumamuu jirin imanka markaa ruuxu markuu san u arko shaybaan dee waxaa dhici karta in ishkaal ku yimaado oo shaybaan ma mucaawiyuu kaba warinaya mise yaxyuu kaba warinaya halkan uu leeyahay bihadal isnaad isnaadkaasi ka bilaabmayo ma muuqato oo taasi ma jirto waxaana markaa dee sa ay roonay marka hore inay dhacdo inuu soo gaadho xadaثna shaybanu can yaxya markaa dabadeed bihadal isnaadina yaxya waa halka kii horena inooguma sugnaa lakiin halkan halkii hore muu qabanoo bal taas de waxaa laga yaaba de inay ictimaadsadeen un dadkii agtooda rijaasha iyo taraajimta iyo ruwaadii macrifa loo lahaa shaybana nin yaxya bn abi kahiir wax kaba wariye ayuu ahaa bal shaybaan hadduu yaxye idlaaqo waa yaxyuu ku dhaco waa ibn abi kahiir marka umuurahaas malaa dee ictimaadkeedi bay ahayde laakiin oo inuu isaga kaba wariye mucaawiyat ibnu salaamna waa isla dabaqa uun nawi baa taa hadal kale waxa weeyaan de waxa yar roon saasaa ahayd si dee mararka kalena uu isticmaali jiray oo inuu gaadho halkii sanadka hore ama uu de marka dambena sanadkan de bihada isnaad yidhaha halkay dee isugu imanayeen calaa kuli xaal shaybaan yaxya ibn abi kasiir buu kaba warinaya bihada isnaadna wuxuu uga jeedaa yaxye wixii ka dambeeyo akhbaranii yaxye wixii ka dambeeyo xadiidku markaa waa kii hore inu soo maray abu hurayre un buu la macnayo wax imaka inoo soo kordhay de waa arrinkaa dadkaa degdegaye kusoo degdegaya salaadii ka gaadh lahaa inuu rasuulku iyagana uu diiday oo uu ka nahiyey ou laha yeelina taase si degan uu soo socdo baabun mataa yaquumu nnaasu lisalaati dadku goormay u kacayaan salaada ujeedadu salaada marka la aqiimo waqtigee la istaagayaa oo la kacaya kolley istifaam buu kaba dhigay oo dee muujazmin halkan dee tarjamadana si aan leenahay waaba imaka tarjamadii nawowi oo kale de waana shuraaxda inta badan iyo culimada taraajimtooda iyo muslim kutubta roonroon mooyaane fusuushan amaba abwaabtan dee markaas kitaabkaa weyn hoos imanaysa isagu taraajimta madejinsan horeba umuuraha usoo sheegnay bal taas jawaabteeda axaadiis aan ku arki doonaa وxadثnي محamed بن xاtm وعubayd للh بن سعيid qالa xadثna يحyى بن سعيid عن xajاaج الصواف qال xadثna يحyى بن أbي kaثيir عن أbي سلمة وعبdاللh بن أbي qtاadة عن أbي qtاadة وabu qtاadhi makan xadiikiisa kaba soo baxna xadiidkana warinaya qاala wuxuu yihi أbو qtاadة qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi إdaa uqimat الصلاaةu صaلaada hadii la aqiimo oo salaadii dee waxa weeyaan la aqiimo falaa taquumu hakicina xataa tarawnii ilaa ay aragtaan anoo soo baxay ilaa ay aragtaan salaadii ha u kicine iska sii fadhiya qaamitaankiina hadda waa dhacay ilaa iga arkaysaan inaan soo baxay taas rasuulka ilaahi wuxuu yihi ha kicina bal waa xadiid waqaala bnu xaatimin isagu ina xaatim riwaayadiisu waxay ahayd inay labada sheekh ee muslimid waa moxamed ibnu xaatimna waa cubaydullaahi ibnu saciid lafdigaasi waa kii cubaydullaahi ibnu saciid moxamed ibnu xaatim lafdigiisu wuxuu ah sheekh kelina way ka wada warinayeen idaa uqimat aw nuudiya oo halkan idaa uqiimat isagaa ama dundiya lisalaati wey salaadii loo dhawaaqo waana iqaamadii weeye maha aadaankii ilaahay arkaysaan haystaagina وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna سفyاan بن عuyaynة عan معmr qال abو bكri وxadثna بن عuلyة عan xajاaج بن abي cثmaaن xa qاal وxadثna اسحاq بن إbrاhيm qال أخbarna عيسى بن يuنس وعبدالرزاq عan معmr وqاl إسحاaq أخbarna الوليد بن مسلم عan شhaybاn كلهم عan يحيى بن abي kaثيr عan cabdاللahi بن abي qtاadة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم waa xadيiثkan drqdiisi un ee bal yar xagga sanadka maha تrjamة ahaan ee cibaaraadka eeg markii hore muxuu yihi xadaثna abubكر bnbشh xadaثna سفyاn iبn cuyayna can mcmr abubكrkii baa شheekh labaad haddana dib ugu laabmayn waayo abubكrkii marka horeba sanadka شheeka mسلم ahaa qاala abubكri وxadaثna بن culayaة عan xajاaج بن abي cثmaan marka waxa weeyaan abubكر بن abي shayba ayaa laba dariiq buu xadiidka inoo soo socda halkan ku warinaya midi waa sufyaan ibnu cuyeyna can macmar midna waa ismaaciil ibnu ibraahim ama ibnu culaya can xajaaj ibni abi cuثmaan xajaaj ibni abi cuثmaan iyo macmarna way siman yihiin markaas oo hadhow sheekh keliya wada yeelanayaan taasi bal waa mid haddana sheekh kaluu muslim ku laabmo waa isxaaq ibnu ibraahim oo ka warinaya ciise bnu yunus iyo cabdirazaaq oo wada socda way siman yihiin iyagaa macmar oo markii horeba sanadka sufyaan ibnu cuyeyne ka wariyey ayay iyaguna ka wariyeen laakiin isxaaq ibnu ibraahim baa sanad kale iyo sheekh kale yeeshay oo muxuu yihi isxaaq haddana halkuu markii hore akhbarana ciise bnu yunusa waa cabdirazaaq ka yidhi ayuu sheekh saddexaad weeyo akhbarana alwelid ibnu muslim isxaaq ibnu ibraahim baa leh can shaybana oo isagu sheekhiisu shaybaan yahay waa shaybaan kii aynu marka dhaweyd soo maray shaybaan ibnu cabdiraxmaan haddaba intaasoo dhan waa shaybaan iyo macmar iyo xajaaj ibn abi cuثmaan intaasay noqonaysaa waayo macmar baa laba goor soo noqday ayaa maxay yidhaaheen kulluhum can yaxya bni abi kahiirin can cabdillahi bni abi qataadata can abihi can الnabiyi salى اllahu alayه wasalam marka xadiidku waa kii horeynu kaba soo baxne wazaada isxaaqu isxaaq wuxuu siyaadiyey fii riwaayatihi riwaayadiisa xadiiثa macmarin wa shaybana eg isxaaq riwaayada uu xadiidka macmarna waa wariyey shaybaan xadiidkiisana waa wariyey intaa wuxuu qolooyinka kale la dheer yahay xataa tarawni kharaj qad kharajtu waa intaa xataa tarawni iyagaba way ku sugnayde ilaa ay aragtaan qad kharajtu anoo soo baxay ha iskicina ee iskaba fadhiya bal markaa in xadiidku tu inoo faa'iideynaya horta amata meesha jirta waxa weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee bilaal ama mu-adinkiisu marka uu aadaamo isaga aadaanka aadaami jiray xagga aqimitaanka markay noqotay rasuulka ilaahay buu la soconayey eegayey markaa rasuulka ilaahay uu arkay isagoo xujradii kasoo baxaya weli aanu masjidkii sooba gelin isagu laakiin dee waa la socdaa waa eegaya ayuu bilaabayey aqimitaanka ayuu bilaabayey taa aqimitaanka ma bilaabay awqaadda qaarkeed waxaa dhacaysay dee rasuulka ilaahay shay daariba inuu ku yimaado cida ay joojiso ama su-aale ama arrin kala leh isaguna hadda eg isagoo dadkiiba arag laakiin isagu uu la socdo ayuu sii aqiimayey markaa taasa waxaa dhacaysa de hadday taasi dhacdo dadkiina ay kacaan rasuulka ilaahonay arag inay haddii isagii waxyar joojiyaanba ay de iyaga taagnidu ku dheeraato ay muddo taagnaadaan marka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinkaa isagoo sheegaya ayuu yihi haddii salaadii la aqiimoba mu-adinkuna maaha dee rasuulka ilaah inuu ogeyn inuu soo baxayo inuu iska aqiimi jiray ee kollay isagii de arrin uu la socdo weeye u baraarugsanya ama uu eegaya rasuulka ilaahay inuu dhow yahay markaasuu aqiimi jiray haddii dee waxa weeyaan salaadii la aqiimo idinku fadhigiina iska iskaga fadhiya markaa aragtaan inaan soo baxon masjidkii soo galo xujradii intaan kasoo baxay masjidkii soo galay marka caynkaasa kaca laakiin haddaydaan arag anoo soo baxay yaanay dee idin taagnidu idinku dheeraana hadday wax ijoojiyaane hakicina taas baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba yidhi bal axaadiisna way inoo soo socotaa waqtiga bilaal aadaami jiray iyo umuurahaas iyo axaadiis kale ayaa inoo soo socota marka waxa weeyaan horta dee xaaladan haddii dee imaamkii uu fadhiyo ama uu soo galayba uu soo saa lagu aqiimo kollay aqiimitaanki waa la kacayaa hadday xaaladu tan oo kale tay weeye rasuulka ilaahayna intaanu guriga kasoo bixin laakiin uu dareemay inuu soo baxayo isagiina waa uu la socdaayo waa eegaye ayuu bilaabi jiray aqimitaankao haddii rasuulka ilaahayba ciduun ay joojiso ee dadku rasuulka ilaahay u nacayay ay taagnaanayaan taasoo sidaasuu horta uba yidhi ilaa taas wey ee xagga kale waktigee la kacaya mataa yaquumu nnaasu lisalaad haddaanay xaaladu ta ahayn oo kale kolley aqimitaankii waxa weeyaan waa waxaa loo keena in salaadii loo kaco xadna ma jirto dee aan leenahay xaddaa ha lagu kaco ma jirto oo dee nas marka la eego taas oo kale tan rasuulka waa si gaaro waa tan aan hayno marka anas ibna malika baa laga soo naqliyaa inuu marka qad qaamati salaata uu maqlo uu kici jiray culimada qaarkood baa dee xaya cala alfalaax ama xaya cala salaaxdaas ayaa lagu kacayaa lahaa dee barhkood kolley waana si aan nasku saacidahayn ama nasku aan u xoogeynahayne markaaba inta waktigaa lagu kaco ayaa markaa qad qaamati salaatu la gaadhina imaamka xidhanaya laakiin taas iqaabada marka laga faaruqo inbaa xidhashada imaam takbiirta imaamku ee nusuusta inoo keenaysa ay noqon bal waxaan leenahay arinku waasac weeye bal matalan aqiimitaankan markaa la aqiimo salaadii maha dee lagama sii horkacaye maamo markaa la arko imaam muadinka u diyaar garoobaya markaa aqiimitaankii la bilaabo kolley waktigu waasac weeye laakiin arrinka rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh taas baa bal axaadiid kalena way noo dambeysaa umuurahan ku tacalluqsan amurahan ku tacalluqsaniba waxaana weeyaan kolley tay dee barhkood iyagu barh baydha marka dee muadinku iqaamadii faaruqo ayun baaba la kici kuwa sidaan soon sheegaynay marka waa iqaamitaanka bilaabo un baaba la kacaya kuwa qad qaamatay salaata lakiin bal waxaan leenahay arrinku waa waasac baan leenahay oo waxa weeye anas oo kalena waa saxaabigaas markaa qad qaamatay salaata la idhaaho ayuu isaga wax ku taagan baan leenahay ayuu kula ayuu kici jirayba bal umuura inoo dambeeya xadaثna haarun ibnu macruufi waxarmalat ibnu yaxya qaala xadaثna بن wهb qال أخbarnي yuنس عن بن شhهاaب عن بن شhهاaب qال أخbarnي أbو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أbا هريرةa يquل أqimat الصلاaة أbا هurayru maqlay isagoo leh salaadii baa la aqiimay faqمna waanu kacnay facadlna الصفوفa صفوuftii baanu toosinay qabla أn ykرجa إlayna oonu sinay weeye intaanu noo soo bixin rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay faataa waa yimi rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam xataa idaa qaama markii uu kacay istaagay baan ujeedaa fii musalahu halkii uu dadka kuba tukinayay markii uu istaagay qabla an yukabira intaanu allahu akbar odhan ayuu dakara xusuustay in dee maydhi baa lagu lahaa oonu maydhan waa janaababa daynu markaa ay jirtay onu maydhantii buu xusuustay faاnsarafa rasuulka ilaahay waa gadoomay xaggii gurigiibuu ku noqday wa qaala lanaa anagana wuxuu nagu yidhi makaanakum halkiina iska sii sugnaadoo sidaa iska sii ahaada falam nazl kamaanaan suulin qiyaaman kuwa taagan inaan nahay oo nantadirhu aan sugayno xataa kharaja ilayna ilaa uu rasuulka ilaahay noo soo baxay walxaal qad iktasara isagoo maydhay oo yandifu ama yandifu uu tiixayo oo ra'suhu madaxiisu maan biyo ay madaxiisa ka da-ayaan fakabara salaadii buu xidhay oo fasallaa bina waana tukiyey bal xadiidku duruq buu leeyahy ama laba dariiq baa inoo dambeeya waana kuwa waxadaثanii زuhayr bnu xarbin qaala xadaثana alwaliid bnu muslimin qaala xadaثana abu camrin yani wuxuu u jeedaa abu camrin alawsaaciya waa kunyadii imaamka dee shahiirkae jaliilka ahaa قال xdثna الزهري عن أbي سلمة عن أbي هريرة qال أنه qاaل أqiimat الصلاaة صaلaadii baa la أqiimay وصف الناaس dadkii way safeen oo صفوفهم صفوuftoodiio way hagaajiyeen وkخaرaجa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahayna waa soo baxay faqaama waa istaagay maqaamahu meeshiisii halkii dadka marka uu horjoogsanayo tukinaya uu istaagi jiray faawmaa waa ishaaray ilayhim iyaga xaggooda biyadihi gacantiisii oo maxay ishaaradii tan ahayd an makaanakum waa tafsiiriyadii waa antii tafsiiriyada ahayd ama mufasirada ahaydba waxa weeyaan kolley shardigeedna waa laayaayo dee jumlo macna alqowle laakiin aan xuruftii lahayn baa ka horeysa ishaaradii baa tan ah meeshiina ku sugnaada waliba lafdigaa horena waa tii aynu kusoo aragnay uun rasuulka ilaahay inuu yidhiba makaanaka mala ishaaradiiyo qowlku israaciy waa xadiid keliya fakharaja wuu soo baxay walxaal qad iqtasala uu maydhay wara'suhu walxaal ra'suhu madaxiisu yadifu ama yadifu alma biyo ay ka da-ayaan oo biyo ay ka dhibcayaanba fasallaa bihim dadkii buu tukiyey waxadaثanii ibrahim bnu musa qala akhbarana اlwaliid bnu muslimi can اlأwsaaciyi can الzuhriyi qaala anahu qaal xadaثanii abu salamata can abi hurayrata abu salama ii waramay o abu hurayra ana salaata salaadu kaanat waxay tuqaamu mid la ogo lirasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilahi waa markaa uu dadka tukinayo fayakudu nnaasu dadku way qaadanayeen masaafahum waa meelihii ay joogsanayeen safkii baabay simayeen qabla an yaquuma intaanu istaagin annabiyu nebigu salى اllahu alayhi wasalam maqaamahu meeshiisa aanu istaagin ayay taas dhacaysay bal xadiidka kollay umuuraha inoogu sugan iyadoo la odhanba safkiina simay inay safkooda soo sii simayeen ay toosinayeen waa sunnaha machuudada ah dee taasna way noogu sugantao horeynuu soo mareya bal arrinka jira waxa weeye uun imika horta rasuulka ilaahay oon weli soo bixin ayaa salaadii la aqiimay dadku safkii bay usii joogsadeen way simeen isagoon weli rasuulku soo bixin markaasuu yimi waana taa waa xadiidkii hore kusoo maray inuu yihi idaa uqiimat الsalaatu falaa taqumuu xataa tarownii ilaa ay aragtaan idinkoo soo baxay bal weliba riwaayada dambena waxay nooguba sugan salaadii iyadoo la aqiimay dadku inay safka ay simayeen ay joogsanayeen meelahay joogsanayeen intaanu rasuulku istaagin halkii dee uu dadka hortooda ahayd ee uu joogsanayay kolley arrinku waxa weeye axaadiistan iyo dee xadiidkan iyo kii hore iyo ee uu rasuulka ilaahay nahyigiisa ahaa waa umuuraha bishaarnay oo rasuulka ilaahay dee aadaanka horta mu-adibku isagaa sii aadaamayey isagaay wadiifadiisii iyo shaqadiisii tahay ooma haddee imaamku inuu markuu amro uu aadaamayo isagaa dee waktiga ilaalintiisa iyo dabdintiisa ay xilkiisa iyo wadiifadiisa tahay almuadinu amlaku bilaadaan markaa imaamku iqaamadii ha kuma xidhnaato haddaba ma aadaamay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh gurigiisana waa ku sunaysanayay ee kolley intaa udhaxaysa aadaamkii iyo iqaamadiiya dadkuna ay soo ururayaanna guriga ayuu joogaye saan marka horeba sheegnay markaa dee waa la soconaya rasuulka ilaahay aqalkuna aqal weyn maaha rasuulka ilaahayna waa dareemaya markaa uu soo baxayo iyadoonay dadkan aan la socon masjidka fadhiya aanay dareemin oo markuu arkay rasuulka ilaahay oo xujradii kasoo baxo masjidka sooba gelin ama soo baxaya ayuu aqiimi jiray taasi marka maxay dhacaysay inay dee rasuulka ilaahay iyagoon intii aanu waa soo dhaafaya haddana dadkii oo dee halkii dhexdooda ahayd buu soo joogsanayay intaanu meesha soo gaadhin ayay dadkuna kacayeen oy simayeen oy safkii simayeenba ee aadaanka bixitaanka ama aqiimitaanka bixidda rasuulka ayuu laba eeganayay dadkii uma muuqato umay muuqan laakiin isagu waa arkaya inuu rasuulka ilaahay soo baxaya haddaanay wax joojin dadkuna markaa dee aqiimitaankiibay kuba kacayeen kolleyna in markan uu kadinkii kaba soo galo intaanu meeshii soo gaadhinba uu isagu istaagayey dadkii way istaageen safkiina way simeen kolley bal markaa taas bay labada arimoodun ay noqon taasi iyadu waa mid arrinkan kale rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kuba yimi iyada horena waa ti aan usoo maro bashar weeye ambiyada kalena la mid bay ahaayeenoo inay wax iloobaan waxyaalaha aan dee ahayn umuurihii qowlka ahaayee balaaqiga ahaayee dadka la faray inay gaadhsiiyaan aan ahayn sida ficilkan isaga kuba tacalluqsan uu iloobo waa shay ku banaan bay ahayd oo dee waana tii aynu inooba dhoweyn inuu yidhi anigu bashar baan oo ansa kamaa tansawna sida wuxuu ilowdaan baan u iloobayaayo rasuulka ilaahay baa isagoon maydhan ayuu iloobay oo markaa waa kan soo baxay ee markiina waa xusuustay oo salaada dadkii sii kumugelin waliba xadiidkan duruqdiisan imika aan hayno ee halkan waxaa inooguba sugan imika taa inuu rasuulka ilaahay qabla an yukabira taas oo kale lafti baan aragnay in waxaa kaloo dee matala iyadana alfaadaha xadiidka dhacday riwaaye bukhaari waintadarnaa takbiirahu waxaanu sugaynay inuu allahu akbar yidhaaho isagoo weli salaadii gelin buu xusuustay dadkuna ay taagan yihiin oo markaasuu yihi iyagana halkii iska sii suga isaguna uu noqday laakiin riwaayo abu da-uud leeyahay ayaa salaadiibuu galay ahayd taasna bal haddaan axaadiistan ama riwaayaadkan kala waafajino waxay noqonaysaa dee kole meeshii istaagay u diyaar garoobay inuu salaadii xidho welin aanu xidhan oo ruux salaadii galay ba laba matalan taas lagaba cabiray haddaan laba qadiyo lagaba dhigin arrintan muhimka iyadna inoogaba sugan waxa weeye rasuulka ilaahay markii uu maydhay soo maydhay uu soo noqday aqiimid salaadii lagu celiyey may jirin oo taasi waxay inoo faa'iideynba haddii dee aqiimitaankii salaada la aqiimay iyo salaada gelitaankeedii iyadoo dee waxay ay tahay inay israacaan horta waa sidii dee taasi ahayd laakiin haddii waxay yimaadaan iyadaynu horeba usoo aragnay iyadoy taasi dhacday in ruux uu rasuulkii ilaahay laba hadlayo munaajaadkii dheereeyo markaa muddo la joogay iyadoo la aqiimay bal haddii wuxuun ay keenaanoo farqi uu dhexeeyo salaada gelitaankeediiyo iqaamadii ee inay noqonayso oo kol haddii khaasatan zamankiiba isku dhow yahay oo aan waxba lagu la cusboonaysiinayn ama aan lagu celinahayn aqimitaankii aan laguba celinahayn bal taasba iyada ee xadiidkana ee waa tan imika iyada inoogu suganan kaba qaadanayno وxadaثnي سلمة بن شhبيب qال xadaثna الحaسن بن أعyنة qال xadaثna زhayr زhayrkan زhayr بن xربin waa tan uu kitaabka aad ugu badan yahay axaadiistiisa uu kitaabka ku leeyihiy kun iyo laba boqol iyo ziyaado ama waa ninka labaad sheekhyada muslim san horeba usoo sheegnay abu khaysama la yidhaah kaasi waa sheekha muslim ninka halka zuhayrkanna waa zuhayr ibnu mucaawiyatoo isna abu khaysama un la yidhaaho oo dee ama sheekha muslim buu u sheekh noqdaa ama sheekha sheekhiisiiba buu u sheekh yahay marada kaasi waa isku kunyana abu khaysama isku magaca laakiin magacii abiye bay ku kala duwan yihiin dabaqadiina isku dabaqa maaho de bal markaa zuhayrkana waa kaase qaala xadaثna simak bnu xarbin can jaabir bni samurata qaala anahu qaal kana bilaal bilaal wuxuu ahaa yuadinu mid aadaana idaa daxadat waa duhr bay markaa noqon marka ay suusho cadceedu waa daxadat ishamsu cadceedu ay suusho ayuu waqtiga duhurka aadaami jiray oo bal maala cadcad faidaa kharaja marka uu ras xataa yakruj markaas falaa yuqiimu muu aqiimahayna xataa yakruja الnabiyu salى الlahu عalيه waslm ilaa nebigu soo baxo faidaa kharaja xataa bixitaankaasi yaanu noqoninba masjidka inuu soo galay san dee axaadiiha horena aan isugu jamceysano wax kaliyana ay noo wada faa'iideeyaan bixidu yaanay noqoninba inuu masjidkii soo galay oo xujradii hagaaga ama aqalkii kasoo dhammaaday ee rasuulka ilaahay buu la soconaya markuu arkay inuu soo baxayo ayuu aqiimitaanka bilaabi jiray taasina rasuulka ilaahayna ma sunaysanayo halkana kuma sunaysanayo aqiimitaanku bilaabi jiray faidaa kharaja markaa markaa waxay noqon dee bixidaa uu soo baxayo arkay inuu soo baxayo yaanu sooba gelin dadka xataa yaanay arkinbe waa bixid uu soo baxay waqtigaasi buu aqiimayay faidaa kharaja marka uu rasuulka ilaahay soo baxo ama dee bixidaa kusoo dhowaado aqaama salaata salaada ayuu aqiimaya xiina yaraaw xataa aragtidu aqalka dhexdiisaba haba noqoto ama dareenka haba noqote markaa uu arko ayuu isagu bilaabaya adigu ujeedadu aqiimitaanka lamuu sugahayn inta uu halkan uu dee mexraabka agtiisii waqtigaa mexraabna ma jirino dee halkaa uu joogsanayey uu bal matalan waxa weeyaan ka joogsanayo uu kasoo gaadhayo ama waqtigaa odhanaya aqiim lamuu sugayna markaa uu arka inuu soo baxay ama uu aqalkii kasoo baxayo ayuu aqiimitaanka salaada bilaabi jiray baabu man adraka racata ragcata min asalaati faqad adraka tilka salaat tilka salaat baabu bayaani man an adraka ma wuxuu baabaysayay man adraka ragcatan ruuxa soo gaadhay ragcad min asalaati salaada kaba midi faqad adraka inuu soo gaadhay tilka salaata salaada waa soo gaadhay ujeedadu ruuxa ragcad salaadii kaba soo gaadha salaadii waa soo gaadhay bal kollay macaani bay inoo yeelan doontaa xadiidan horta aqriyi doonaa dabadeed baa macaanida ama halkan xadiidka macnihiisa ragcaddani waxa ay tahay salaada gaadhitaankeedu wuxuu yahay markaasaan dee xadiidkii lafdigii xadiidka weeye markaasaan ogaan doonaa bidn اllahi taعaalى وxadaثna yaحya بن yaحyى qala qarأtu عalى malik عan iبn شhihaabi عan abi سلمة بn cabdالرحman عan abi هurayrata ana النabiya slى الlahu عalيه وasلم rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi man adraka ruuxa soo gaadha ragcata ragcad min الصalaati salaada kaba mid ah faqad adraka salaata salaadii waa soo gaadhay oo si dhan buu usoo gaadhay salaadii waxadaثanii xarmalat bn yaحya qaala akbarana bn wahbi qaala akbaranii yunus can ibni shihaabi can abi salamata bni cabdالرaحman can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama qaala man adraka ruuxa soo gaadho ragcatan ragcad min asalaati salaada ka mida maca alimaami imaamka maciisa waaba jamaacadii bay markaa tani noqon faqad adraka salaata salaada fadligeedii iyo jamaacadii waa soo gaadhay ruuxa ragcad imaamkii la tukaday xadaثna abubakr bn abi shaybata wacmr الnaqid waزuhayr bn xarbi qaluu xadaثna bn cuyaynata xa qala وxadaثna abu qurayb mslim baa leh qala aخbarana bn الmubaaraki waa imaamkii jaliilka cabdالlahi can macmari wاlأwsaaciyi وmalik bn anasi wayunusa ho ibn اmubaarak imaamkaas baa wuxuu ka wada warinayaa macmar ibn rashid iyo awsaaci cabdالرaحmaan iyo malik ibn anas ee yunus اlayli intaas buu xadiidka sheekh ayuu ka wada maqlay waa xadiidkan keliya xa bal haddana sanad kale uu muslim ku laabmay qaala وxadaثna بn نmayri qaala xadaثna abi mحamed بn cabdالlahi بn نmayr baa isna abihi ka warin haddana xa qaala mslim baa yihi xadiid keliyu intaasoo sheekoo kala duwan ka wariya waqtiyo kala duwanna waa ka warinaya وxadaثna بn الmثanى qaala xadaثna cabdالwahaabi kolley magaalooyin kala duwan oo kaga kala wariya oo meel umay urursanayn jamiiعa can cubaydالlahi haddaba baleeg intii aynu soo aragnoo dhan ibnu cuyayna afartan ibnu mubaarak ka wada wariyey iyo cabdullaahi ibnu numayr iyo cabdulwahaab ayaa dhammaantood waxay ka wada wariyeen cubaydullaahi ibnu cumar ibnu xafs marka can cubaydillahi m waxa weeyaan qaala u xadaثna ibn musanى xadaثna cabdاlwahaabi jamiiعa can cubaydillahi markaa ibnu numayr iyo cabdilwahaab baa cubaydullaahi kaba wariyey kul haulaahi haddaba raggaa dhammaantood can zuhriy waa intan cubaydullaahi iyo qolooyinkaa hore o dhan ee qolooyinka kale afartii ibn mubaarak uwad sheekhaa iyo ibnu cuyeyne oo kale iyo dhammaan waxay ka wada wariyeen can الزhriyi can abi salamata can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalayh wasalam bimili xadiiثi yaxya can malikin xadiidkii yaxya uu kaba wariyey malik mid lamida yaxya bnu yaxya waa ta aan marka hore soo maray atamimi malik buu ka wariyay xadiidku baabkaba inoogu soo bilaabmay mid laba mida walaysa fi xadiiثi axadin mid xadiidkoodna kuma sugna minhum raggan dambe kaba mida maca alimaami lafdiga maca alimaam kuma sugna ee maca alimaam riwaayada ibnu shihaab yunus kaba wariye ibnu wahab ka warinaya ayuun bay kuba sugan tahay wafii xadiidi cubaydillahi waxaa kuba sugan qaala faqad adraka salaata kullaha lafdigaa kullahaa baa korodhay un oo salaadii dhammaanteed ragcadda kole hadduu ka soo gaadhay uu soo gaadhay xadaثnaa yaxya bnu yaxya bal intaan xadiidka dambe gaadhin oo kolley may aan israaciyaba si macnihiisu inoogu yar wada caddaado kolle walow xadiid kale yahay abu hurayre xadiidkii haba ahaadee laakiin dee macno siyaadaha inooga soo bixi karto xadaثna yaxya bn yaxya qaala qarأtu calى maliki can zayd bn aslm can caطa bni yasaari wacan msr bni saciidi wacan ilcraji xadaثuuhu intaasba zayd bn aslam bay u warameeno can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm qaala man adraka ruuxa haleela gaadha ragcatan ragcad min asubxi salaada subax kaba mid ah qabla an tadluca shamsu intaanay cadceedu soo bixin faqad adraka subxa ruuxaasi subaxii waa gaadhay salaadii subax waman adraka ruuxa gaadha ragcatan ragcad haleela min alcasri casarkii kaba mid ah qabla an tagruba shamsu cadceedu intaanay dhicin faqad adraka alcasra salaadii casar ruuxaasi na wuu haleelay وxadaثna cabd بن xumaydi qaala aخbarana cabdالرaزaaq qaala aخbarana macmar can الزhriي can abi salmةa can abi hurayrata bmثli xadiiثi maliki can zayd bn aslm xadiidkan imaam malik make zayd bn aslm kaba wariye lafdigiisa kaba soo baxnay mid laba mid ah ayuu baabu kaba wariyo lafdigan ah ee isku lafdiba ay yihiin bal waxa inoo dambeeye baabka laba xadiiث oo midna xadiiث caaisha yahay midna xadiiث abu hurayre yahay oo weliba xadiidkan imakaan hayna uu la mid noqon doono imakaxamo labadaa dambe ayaa inoo dambeeya horta bal markaa waxa weeyaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh xadiidka wuxuu ihi ruuxa ragcad soo gaadha salaadii kaa mid ah salaadii waa soo gaadhay waa lafdigan hayno kolley xadiidku daahirkiisana ruuxu ragcadda hadduu soo gaadho salaadii inuu wada soo gaadho lagu fasiro kol hadduu ragcad soo gaadhay salaadii inay intaa ugu dhan tahay dee kaasi wax muraada ama wax loo jeeda ma aha oo macnuhu waxa weeyaanuun salaada bal xukumkeedii ama fadligeedii waa soo gaadhaye bal halkan waxay leeyihiin dhowr masale ayaa xadiidka inoogu sugnaanaya ama axaadiidan ay ixtimaalaysa midi waxa weeyaan ruuxii hadduu salaada waqtigeedii ragcad ka soo gaadho isagoo marka hore aanay salaaddu waajib ku ahayd markay ragcadu kaba harhsanayd bay salaaddii waajib ku noqotay salaaddii waajib ku noqotay suuradaas salaaddii waa soo gaadhay oo wujuubkeedii uu haleelayo waajib bay ku noqonaysaa waa masalo oo mihaal ahaan waxaaba weeye walow dee si loo xadeeyaa marka la eego salaadaha qaarkood malaha xagga dhicitaanka iyo soo bixitaanka ay noqona kuwa kale ay yar adkaan karto ilmihii yaraa hadduu waqti ragcadi un ay salaadii in laga tukadaa ka harhsantahay qaangaadhkiisu dhaco ee ixtiraam oo kale iyo waxyaalo ama ruux dee suuxsanaa oon mukalafba ahayn waa soo miirsaday salaada waqtigeedna ragcad baaba kaba harsan haweeneydii caadada lahayd ama nifaaska lahayd baa daahir noqotay iyadoo waqtigaa ay joogto waxaa salaadii kaba harhsan waqtigeedii uu ragcad yahay ragcad yahay ruux gaalaa soo islaamay iyadoo waxa salaada ka harhsani uu ragcad yahay qolooyinka halkaas oo dhan kol hadday ragcad soo gaadhaan intaan waqtigii salaadu bixin bal waxay leeyihiin salaadaas way laazimaysaa oo salaadaasi way laasimaysaa oo salaadaa waa soo gaadhay xukumkii salaadaasna waa laazimaya laakiin hadday ragcad kaba yartay wixii uu soo gaadhay sida loo dareemaana aad bay u adkaanaysaa markaa ragcad wixii kaba yar bal taas walow qowl labaadoo way laazimaysaana culimada qaar ay leeyihiin dee xadiidka mafhuumkiisu muxuu noqon way laazimaysa wixii ragcad ka yaraa hadday intaa kasoo gaadhay haweenay daahir noqotay waxa waqtigii salaada kasoo qaad subixi kaba hadhayba ama cadceed soo bixitaankeedii ragcad uu kaba yar yahay ama casar ama taas oo kale salaadaasi ma laazimayso bal taas iyado bal waxa weeyo waa mid oo arrinkaasi iyada waa mid masalada labaad ee meesha soo gelaya waxa weeye hadduu ruuxu salaadiibuu galay inuu horta dibdhigu waktigaa u dibdhigaa isagoo u camdiyayo wax kale iman cudurdaar aan lahayn horta ma banaano taasi iyada waa mid waana waxay culimmadu taa iskuma waafaqsan yihiin iyo halkaa waktigaasi laakiin bal adigu salaadiibuu galay waktigeeda aakhirkii weeye ragcad markuu tukaday ayuu waktigii baxay masalan waaba subaxii ragcad markuu tukaday cadceedu soo baxday waa casar ragcad markuu tukaday bay cadceedu dhacday iyada markaa caynkaas ah salaada waa gaadhay weeyaanoo macnaa gaadhitaanku ee walow ay tahay intaasu aan macnuhu aanu ahayn intaasu ku daysanaya salaada waktigeedii uu haleelay salaadaasna aday u noqonaysaa inta dambena adihun bay noqonayaane qalama noqonayaan oo salaadoo guud ahaan aday u noqonaysaa ee qalama noqonayso oo macnaa waxaan waktiga dhacay iyo waxaan waktiga khaarijkiisa dhacay kol hadduu ragcaddaa keliya kaba soo gaadhay in loo dibaysiya haddaan cudurdaar lahaynna taasi ma banaana arrinta kale iyaduna macalimaam laftigan uu soo kordhinayo riwaayo keliya aan kuba aragnay waxa weeye ruuxii waaba jamaacadii imaka masbuuqii baa wuxuu soo gaadhay macalimaam ragcad ragcad buu la tukaday horta iyada fadiiladii jamaacada lafdiga xadiidkaa inoo keenayo bilaa khilaafin jamaacada fadligeedii waa helay waa ruux fadiiladii jamaacada ee toddobiya labaatan ama shan iyo labaatanka ahayd waa soo gaadhay laakiin meesha maxaa imaanaysa haddaan lafdigaa mafhuumkiisa eegno haddii waxaan uu ka soo gaadhay ragcad ay ka yarto atixiyaadkii baabu ku xidhay atixiyaadkiibu kuba xidhay adigoo qabla salaam ragcaddaasi uma tirsana ee barhkood iyagoo mafhuumka xadiidka eegaya mafhuumka xadiidka eegaya ayaa waxay kaba dhigeen inaanu jamaacadii soo gaadhayn waloo aan leenahay ruux hadduu soo baxo salaadii uu soo baxo san markii horeba idhi aada soo tukatid uu lahaa wixii uu kasoo gaadhana fadligii jamaacada uu yeelanayaa bal haddii laga baxo imaamku ka horbaxo kol haddaan isaga taqsiirkiisa aanay ahayn hadhow baad jamac dambe la tukan doontaa aanay ahayn ee isagu uu lahaa ee usoo baxay oo aad ka gaadhayd uu lahaa laakiin aanu kaba gaadhin yadna taa rasuulka ilahi baa inoo sheego waa leeyahay laakiin laftiga mafhuumka ayay barhkood yidhaaheen laakiin tan nafteeda waxay dee intooda badan iyadna saxiix yeelaan fadiiladii jamaacada kol hadduu juz salaadii kamida soo gaadhay inuu soo gaadhayo de wax ka intaa badan baa len oo de mafhuumkii kole dee axaadiidka loo inoo tilmaamaysa intaa wax ka yar iyo isagoo lagaba baxay fadligii inuu ku gaadhaya ay jirto laftigeed mafhuumkiisii manduuqa kale ayaan kaba horreysiinaynaa bal ma gaadhayaaye laakiin tani waa mid arrinta ugu dambayse masalada khaasatan xadiidka dambe iyo kuwa dambe inooguma suganna waxa weeyaan ruuxu waaba wakti dambe u toosayba mihaal ahaan isagii markuu ragcad tukaday ayaa cadceeddii ay soo baxday ragcada uu tukaday cadceeddu soo baxday ragcaddii kalena iyadii bay raacaysaa aday utoo wata aan marka horeba soo sheegnay asar hadduu tukadayna waxa cadceeddii baaba dhacday markuu ragcad tukaday iyadna way raacaysaaye laakiin xadiidku tu inoo faa'iideynaya waxa weeyaan salaadiisii inuu sii wadanayo walow wakti nahyi soo galay khaasatan subax oo kale wakti nahyi soo galay oo waktigii ayaad cadceedda soo bixitaankeeda salaadiin aan la tukan tal hadday ragcad dee khaarij wakti ay daakhil alwakti ay dhacday salaadiisii ma burayso waa taam yeelaya waa u saxiix addana way u tahay kollayna markay noqoto casarka culimadu way ku ijmaacsan yihiin ee subaxa marka ay tahay ayaa jamaahiir alculamaa oo dee kolley abu xaniifa mooye alculamaa kafa qowlkooda waa kaa salaadii uu sii wadanaya waanay u dhantay laakiin abu xaniifa qowlkiisu yahay ee soo bixitaankan cadceeddu ay soo baxday ayaa wakti nahyi baa gelaya markii hore u ka baxsana casarka wakti salaadeed baa galay laakiin tan wakti salaada laysu diiday baa gelayso wuxuu ka dhigaa salaadii inay burayso khalas kol hadee cadceeddii ragcaddaa kusoo baxday inay burayso laakiin dee xadiidkan baa xujadii ah waxaanu xadiidku inoo afdalbaday hadduu ragcad ka soo gaadhay salaadiina inuu wadanayo ay u dhan tahay bal dee addana ay u tahay kolley qowlkan baa xujadii ah oo dee markaa qowlkiisaasna waxa weeyaan kolley wixii loo xujaysanayey dudkii ama taas ama dee arrinkan ka duwan ee culimada intooda kale ay kuba tegeen waa xadiidkan imakaan hayno bal waa umuuraha xadiidka kolley inoogu yar wada sugnaanaya وxadثna xسن بن الربيع qال xadثna cبداللahi بن المبارك عن يuنس بن يزيد عن الزهري qال أنه qال xadثna cروة عن عائشhaةa qالت أنها qالت qال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم ح qال وxadثnي أبو الطاهر وxrmلة كiلaهma عن بن وهب والصyاq لxrmلة lakiن siyaaqa inoo soo socda xrmل ayaa le qال وxu uhi xrmلة أخبرني يونس عن بن شهاب hadd أبوطاهiرna يونس buu kaba wada مqلe لakiن لفdiguu yeelanaya xrmle عن بن شهاب مaعنaha waa la leeyahay isagube أن cروة بن الزبير xadثه عن عائشhaةa cروة بن زبير baa u waramo عائشha ugaba waramo qالت أنها qالت qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi وxuu hi من أdرka ruuxa soo gaadha من الcصر سجدة xabad sujuuda kasoo gaadha qبلa أن تqرب الشhمس cadeedu intaanay dhicin aw min الصبح subaxa kasoo gaadha qabla an tadca macnaha sajda qabla an tadca intaanay cadceedu soo bixin faqad adrakaa salaada waa soo waa haleelay marka laakiin maxaa inoo yaala wasajdatu inamaa hiya ragcatu waa dee sujuuddu kolley ay ragcaddu waxay ku taab noqon sujuuddeeda oo lala yimaada kuba taab noqonaysaaye halkan sujuudda waxaa looga jeedaa ragcad marka xadiidkii hore aynu soo marnayn bay isku mid noqonayaan ruux hadduu ragcad dhan tukado waktigii markaa uu ka baxo labadaasba salaadii ruux soo gaadhay weeye laakiin hadday ragcad ka yar tahay walow salaadii sii wadanayo ragcaddii salaadii qado ayay noqonaysaa adama noqonaysaa kol hadday ragcad kaba yar tahay sajadada halkanna waxaa looga jeedaa ragcadii baa loogaba jeedaa xadiidka kaleba inooguma sugnayd ama xadiidkaa hore inooguma timin وxadثna xسن بن الربيع qال xadثna cبداللahi بن المبارك عن معmr عن بن daوس عن أbيه عن بن عabاس oo iبن daوس oo cبdاللahi ayaa aabihii daوس markaas iبن kaysaan kaba warinaya عن بن عabاس عن أbي هurayرةa markaa eg waa laba صxaaبي baa xadيidka snadkiisa inoogu wada sugan oo iبن عabاس أbو هurayru maanta kaba warinaya qال أنه qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم man adraka ragcata min alcasri ragcatan ruuxa kasoo gaadho casr ragcad qabla an taqruba shamsu faqad adraka waa soo gaadhay salaadaas oo ujeedada aday u noqonaysa wama ya maa balsugaan dhameeye markaasaan eegay waman adraka min alfajri ragcata qabla an tadluca shamsu aniga waa sai taalo labada xadiis way suu kay xigaan walow raqamkoodiina uu siyar weydaarsanyaad mooda waman adraka min alfajri ragcata qabla an tadluca shamsu faqad adraka maxaa jira markaas baridhib kitaabka waayo labada raqabna way isu kay wadeersan lakin waa laba xadiiun xasan bn rabiic ha waay curwa can caaisha waa kan imakan ka soo baxay xadana cabdi bn xumayd miha intaa can abi hurayrata mitl xadiid malikan can zayd bn aslam waa yar sanad way xaareynayo anaa markaa ina ta hore ka tegay daan markaa kolley khalalka yar jiraya waxa weeye xadana cabdi bn xumayd xadiidka hore malaha sharxii baan ilaafiyey xadiidka hore qara'tu calى malikin can zayd bn aslam can cada bn yasaar buu la socdaa oo waa inuu halka hore galo halkan dambe inuu galo maaha marka wuxuu noqonaya xadana cabd bn xumayd qaala akbarana cabdirazaq qaala akbarana macmar can zuriy can abi salamata can abi hurayrata bimili xadiidi malikin can zayd bn aslam de taasna waa xadiidka hore ku xidhan yahy kan caaisha iyada kan baa ku xiga walo labadayda raqam ay iswadaarsan yihin xadيثka abu هurayrana o argna وxadثna cabdالأعلى بن حmadi qala xadثna mctamir qala mctamir ba wuxuu yihi ina sulayman samictu macmara bhada اsnaadi bhada اsnaadna waa can ibni dausi can abيه can ibni cabasi can abi hurayrata xadiiskuna waa kaan kasoo baxnay waa siday tala allah subحana وataعalى aعlam subحaanaka اllahma bحamdi